tuulada bu'aale oo qiyaasay soddoshan kilomitir anjaarta degmada waldhabeen ee gobolka shabeellaha hoose waliba la kadhasay dugsilka barada qur-aanka kariimka kaasi oo ku hirgeliyeen ururka horumarinta beelweynta barbaare arkumada dhalinyarada ururka horumarinta beelweynta barbaare iyo ku hadal hirgeliyowka dugsilka barada qur-aanka kariimka iyo waqtigii kabiyan waasaad arkaysaan dugsigan boorkan gadashada ka muuqda ardaydii lagu baraayey qur-aanka kariimka ah dugsiga hoostiisa dhaxanta iyo qoraxda iyo dabeesha iyo roobka u dhisay dugsigan iyo hoolkan quruxda badan oo ay ku baranayaan maanta wixii ka dambeeya qur-aanka kariimka ah biidnillahi hadduu ilaahay idmo ayaga iyo macalinkooda saad arkaysiin oo nala joogo marka waxaan rabaa inaan dhalinyarta oo soo garatay ardayda walaalahood ah oo jiilkii ka dambeey ah inay wax qurux badan oo wanaag badan u sameeyaan u diyaariyaan marka waxaan leeyahay rag iyo dumar meel walbo joogtiin waa mahadsantiin waa mahadsantiin marka anigoo ku hadlaaya afkii guddoomiyaha maaliyadda oo dhalinyarada horumarinta beelweynta barbaara iyo guddoomiyihii dhalinyarada horumarinta beelweynta barbaara mudane cabdullaahi maxamuud diyaala sidoo kale nabadoon cali goosaar ibraahim iyo nabadoon maxamed macla wukar weheliya akhyaartaas oo dhan magacdiina ma soo koobi karo sidoo kale hadal hilmaan kuma jiro cabdisalaan xuseen dhicisow asagana oo qayb weyn ka ah khayraadka meeshaan maanta laga xasiliyey dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin waxaan halkan u imaadnay inaan dugsigii labaad aan dhisno xaafadda bu'aale walaalaheena qaaliga inta wax soo dhiibatan waxaan idin leeyahay ajal iyo xasanaad allah idinka fiyo walaalkay cali goosa ibraahim iyo nabadoon maxamed macalin abuukar weeliye waa idin silaam dhammaantiin meel kastoo رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله marka hore ilaah maad iskale allah soo halkan iskan kanay maanta waxaa soo gaarnay oo dad walaalihiin oo ma ku sheegay dugsi dhibaataysanaa waxaa u soo damqaday dad walaalahooda ururka horumarinta meelweynta barbaarcade waxaan leenahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin kookumada odayaalka tuulada bu'aale iyo maalinka dhikaay dugsiyanan kuma hadnagay ururka horumarinta beelweynta barbaare dadaalkii oo ka biyan sidii oo ka heli lahayeen goobyoolka baradan yaalsho aad iyo aad aad u mahadsantihiin horumarta horumarinta beelweynta barbaara oo noo dhistay beriga dugsigan oo dugsigii qoraxda iyo dabeelka iyo oo nagu dili jirtay roobka iyo wax kasta oo nagu dhibi jireen markaas roobka osfeyrba aan soo tasli jiri haddaan beriga barwaaqaan taagan nahay dugsi ayaa noola dhisay oo lamiyeeri eh oo habeen iyo maalinba oon casharkaayna oos nooga socon karo oosna naga baaqan karin haddaas roob mir iyo maalin udana aas naga baaqanaynin walaaliyahayna oo noo dhisay sheekh maxamed yuusuf iyo cali goosaar iyo macli xasan maxamuud aad iyo aad ay u mahadsan yihiin iyo intii kaloo raacsan oo noo soo gurmatay oo dugsigan noo dhistay ilaahay waxaas ogyahay oon unaku ogaan allah u soo dhiibo ilaahay gacantooda kor allah ka dhigo
waxay noo dhiseen beledka waxaan u jirnaa soddon iyo toddoba kilomitir ayaan welweyn u jirnaa xaafaddan waxaa layidhahda xaafadda xaaji fu'aal ayaa la yidhaahdaa maadaama aan dhibaneen dugsi xaggiisa waa ka dhibaneen dugsi hoostiis dugku geed hoostiis ayaa wax ku dhiganayn hadda waxaan helnay qol aad u weyn oo shan mitir iyo wax mitir ah waa khayr allah siiyo waa mahadsan yihiin boqol iyo boqol waa u mahad celinaynaa beelweynta barbaara dhammaan bulshada deegaanka tuulada bu'aale ayana ardaydii walka barada jeertay geed hoostiis balse hadduu waliba ay ku gudubeena taas oo waliba dhandhisay hal qol oo baaweyne